بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين suuratu tuur ayaan ku dhex jirnay aayadda labaatan iyo koowaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa qisadii waxaa laynoo waday dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu raalli ka yahay abaalgudka ay aakhare ku leeyihiin qisadii ku saabsanayd ayaa laynoo sheegayay waxaa laynooga soo warramay markaa hoygooda iyo cuntadooda iyo cabitaankooda iyo meesha ay shahwada ku gudanayaan haddana waxaa meeshan laga tilmaamayaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkii isdhalay inuu isu geynayo si faraxooda iyo suruurkoodu uu u dhammaystirmo wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo watabacathum ay raacday duriyatuhum caruurtoodu ay raacday biiimaanin iimaan ay ku raacday alxaqnaa waan haleeshiinay bihim ayaga waxaan haleeshiinay oon u geynaynaa duriyatahum caruurtoodii wamaa alatnaahum maanan ka nusqaaminin min camalihim camalkooda xaggiisa min shayin shayna maanan ka nusqaamin ama wal xaal baan haleeshiinaynaa oonu isu geynaynaa maa alatnaahum aanan ka dhimin oon ka nusqaaminin min camalihim camalkooda xaggiisa min shayin waxba kullu mri'in ruux walba rahiinun mid la xidhay wey bimaa shay sababtii baa loo xidhay kasaba uu kasbay wuxuu shaqeeyey buu ruux walba u xidhan yahay wa amdadnaahum waan u kordhinay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala bifaakihatin baan u kordhinay faakiho iyo walaxmin hilib oo mimaa kii ka mida yashtahuuna ay jecel yihiin waxyaabahay jecel yihiin ka mida yatanaasacuuna waxay isdhaafsanayaan fiihaa jannada dhexeeda ka-san galaas khamro kaasoo laa laqwun haa laa laqwun hadal aan qiimo lahayn fiihaa dhexdeeda uusan ahaanin yaani khamradaasi kaasigaa ku jirtay cabbayaan laa laqwun hadal aan qiimo lahayn fiihaa dhexdeeda ma ahaanin walaa ta'hiimun iyo dembi isu aanayntoona wax dembi laysugu aaneeyana ma ay lahaa wayatuufu waxaa wareegaya calayhim korkooda waxaa dul wareegaya hilmaanun wiilal oo lahum ayaga u sugnaaday ka-annahum waaba iyagoo wiilashaasi lu-lu-un luul ah maknuunun oo qubkiisii lagu qariyey wa aqbala wuu jeedsado wuu qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale dushiisuu qaabilo way isku jeedsanayaan yatasaa'aluuna xaale ay yihiin kuwo wax isweydiinayo o iswarsanayo qaaluu waxay yidhahdeen iswarsigii iyo su-aashii waata isweydiinayaan innaa anagu kunnaa waxaan ahayn qablu horaan adduunka intii la jooga wey fii ahlinaa ahalkanaga dhexdiisa mushfiqiina kuwa baqaan ahayn annagoo dadkanagii dhex joognaan baqi jirnay famana allahu alla ayaa marka galladaystay calaynaa korkanaga wawaqaanaa wuxuu rabbi naga ilaaliyey cadaaba samuumi hanfiga cadaabkiisuu naga ilaaliyey innaa anagu kunnaa waxaan ahayn min qablu horaan nadcuuhu kuwa caabudo oo barya innahu isaguna huwa alleh albaru waa midka samafalka badan wey midka samafalo wey alraxiimu ee naxariista wey wladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum biiimaan rabbi subxana wa tacala wuxuu inoo sheegayaa dadka mu'miniinta ah caruurtooduna iimaanka ay ku raacday rabbi wuxuu leeyahay waxaanu u geynaynaa oon haleeshiinaynaa caruurtoodii macnaha waalidkii ayaa jannada meel fiican ka helay ilmahoodii baa inta lasii qaadaa loo geynaya sidaa marka la leeyahay macnaheedu ma aha camalkii ay shaqaysteen in wax laga dhimayo maaha oo waxaa loo qaadan karaa waa laysu geynayaa oo meel baa laysugu keenayaa markii la yidhaahdo in ilmihii camalkoodiina wax lagu darayo waalidka ilmihii camalkiisiina wax laga soo dhimayo meel dhexaad laysugu keenayo sidaasaa loo qaadan karaa saas daraaddeed baa rabbi isagoo meesha ka saaray midda ayadaa wuxuu yihi wamaa alatnaahum min camalihim min shay ma aha waxay shaqaysteen iyo booskii ay muteen in wax laga dhimayo maaha ee fadli ilaahay weeye caruurtoodii inta lasii qaado meeshay joogeen in loogu geeyo iyagoo waxoodii aan waxba laga dhimin saas macnaha sababtu waxa weeyaan ilmaha iyo waalidku waxaa laisugu geynayaa waa nooc min tatimati nicma nicmada iyo barwaaqada iyo gallada jannada lagu haysto dhammaystirkeeda wey maxaa yeele waalidku ilmihiisii inay meesha ugu tagaan iyo dadkiisii waxay u tahay farax bay u tahay macnaha kadib rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy kullu mri'in bima kasaba rahiin ruuxa wuxuu u xidhmayaa oo loo xidhaya oo loo rahan dhigaya wixii uu shaqaystay waxaan u tegi doonaa kullu nafsin bima kasabat rahiinatun ilaa asxaaba alyamiin dadka asxaabulyamiinka iyagu maya dadka asxaabulyamiinka ee mu'miniinta ah maya kuwa ilaahay subxaana wa tacaala iyaga waa cafinaya oo dunuubtoodii waa ka cafinaya iyo waxay galeen amaa inta kale khaladkii ay galeen iyo waxay shaqeeyeen bay u xidhan yihiin wey macnaha waxaa lagu laabtay markaa kadib in laynoo waramo nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka ahlu jannaha siinayo wa amdadnaahum bifaakihatin qudaar baa loo kordhinaya faakiho waxyaalaha lagu faajofaajoodo oo lagu macmacaansado iyo walaxmin mimaa yashtahuuna iyo hilib labaduba waxay rabaan ah waxay jecel yihiin oo doonayaan ah ayaanu u kordhinayay buu rabbi yihi subxana wa tacala walaxmi tayrin mima yashtahuuna hilibkaasi inuu hilib yani shimbiro yahay ayaa meel kale laynoogu sheegay hilibka iyo faakihada iyo waxyaabaha macmacaansiga ah kadib rabbi wuxuu inoo sheegay subxaana wa tacaala yatanaasacuuna fiiha ka'san laa laqwun fiiha walaa ta'siim jannada dhexeeda khamray ku cabayaan yatanaasacuun tanaasuca waxaa la yidhahda altacaati watanaawul shayga isa siintiisa iyo kala qaadashadiisa tanaasuc baa la dhaha hadduu hadal ku saabsan yahay oo hadal laysa siinayo oo la kala qaadanayo waa midaan dooda u naqaan laakiin gacanta haddii wax layska siiyo oo la kala qaado tanaasuc waa la yidhahda waana midda hadda laga wada maanaa waxay isa siinayaan oo kala qaadanayaan oo isdhaafsanayaan koob khamra ka buuxda ka'siga waxaa la yidhahdaa galaaska markay khamradu dif ka taa la yidhahda haddayna khamra ku jirin ka'si lama yidhahdo ka'sigu khamradii iyo koobkiiba muxuu u yahay macnaha magac buu u wadaya khamradaasi ay aakhare ku cabayaan inaysan tii adduunyada la mid ahayn baa laynoo sheegayaayo dhibaatooyinkii ay lahayd khamradii adduunyadu midani ma leh laa laqwun fiiha walaa ta'siim khamrada adduunyada waxaa lagu yaqaanaa yacni waxa weeyaan hadal aan macno lahayn oon qiimo lahayn inay keento wade ruuxu markuu cabo caqligii baa tegaya maankii uu wax ku kala garan lahaa ee carabka kontaroolahayay baa tegaya markaasuu waxa weeye carabkii wuxuu goosanaya seetaduu goosanaya wax alla wuxuu doonu iskaga hadlaya marka hadal aan qiimo lahayn oo marka saaqitaho cantarabaqash ah buu sii daynaya middaa aakharo iyadu laqwiga ma leh limaada lianna caqliga ma tagsiinayso maadaama caqliga ayna tagsiinaynin hadal xunna carabkii iyo afkii kasoo bixi maayo walaa ta'siim wax dembi laysugu aaneeyiyo dembi laysu aaneeyana ma leh dembi laysu aaneeya male maxaa laga wadaa khamrada adduunyada waxaa lagu yaqaanaa in ay iyaduna dembi tahay cabitaankeedu isla markaana ruuxu markuu cabo inuu kasoo fulo wax dembi loogu aaneeyo oo afkiisi iyo adinkiisuba uu dunuub ku kacaaniyo waxaan ilahay raalli ka ahy subxana wa tacala taasi saas ma ah midda aakharo wax dembi loogu aaneeya ruuxa ku keeni mayso maxaa yeelay asalkeeduna waa loo ogolaya o u bannaan tahay kadibna waxun ka soo saari mayso oo ku xambaari mayso inuu xumaan ku kaco macnaha kadibna waxaa laga warramay intaa kadib waxaa laga warramay shaqaalahoodii baa laga warramay bal ilaahi subxaana watacala ufiirsa jawaanibta dhinac walba waa laynaga tusaya waxaa shaqaalo u adeegayo khilmaanun wiilal heegan ah ayaa ku dul wareegayo wiilal ayagu ay leeyihiin wiilal ayagaa iskale lahum baa layidhi ayagaa loo abuuray adeegoodaa loogu talagalay inay iyaga u shaqeeyaan baaba loo abuurayba shaqo kale ma leh ayagaasay heegan ugu jiraan oo u taagan yihiin macnaha wiilashu haddana waa wiilal qurqurux badan kaanahum lulu-un maknuub waa lahi subxana watacala shaqaalahaagii laftiisa waa shaqaalo qurux badan wey shaqaalo foolxun maa rabbi wuxuu ka cabiray subxaana watacaala inay yihiin luul la qaryey oo kaleeto luulka maknuun waxaa la yidhahdaa luulka marka laga soo saarayo badda wuxuu ku jiraa gal buu ku jiraa qubkiisuu ku jiraa intaan weli qubkiisa laga soo saarin waana saafi aadna waa u dhalaalaya laakiin markii qubkiisa laga soo saaro gacantu taabato oo dabayshu marto oo waxoogaa waxbaa iska bedelay maknuun weeyo marka isagoo ku jira sadafkiisii sadafku waa galka qubkiisii isagoo ku jira ayaad moodaa wiilashaas siday u dhalaalayaan iyo quruxdooda bu rabbi ilahi subxana watacaala saas weyaan halkaa markay joogaan oo sidaa loogu nacbeeyo intaasoo wax laysugu daro ayay markaa sheekaysanayaan ayagii baa isku jeedsanayo waa la warramaya ila waxa weeye haddii barwaaqo la yahay xilliga barwaaqada ah inta meel laysugu yimaadaa la warramaa oo la sheekaystaa sheekaysigoodii baa laynoo soo guurinaya wa aqbala bacdum calaa bacdin yatasaa'aluun adduunkii baa wax la iska weydiinaya markaasaa waxay leeyihiin innaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin intaan adduunyada joognay inagoo dadkeennii dhex joogna fii ahlina fii ahlina macnaha dadkaan ka dhalnay markii aan dadkeennii dhex joognay adduunkana joognay baan baqi jirnay fii ahlina maxaa loo leeyahy ruuxu xilliga uu ugu isugu kalsooni badan yahay uguna degan yahay cabsina uu ugu fog yahay waa marka uu ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo dadkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhulku ku dhashay joogo wey macnaha dhinacyaha laga wada xigaa fii ahlina mushfiqiin xilligaas oo xilligii loogu deganaansho badnaa ah ayaanu anagu baqi jirnay oon aakharaya ilahay ka baqi jirnay subxana watacala xilliga dadku ugu degan yihiin oo cabsiba aynan aqooninba xilligaasaanu baqi jirin oo ilahay ka baqi jirnay subxana watacala iyo aakhare iyo cadaab ka baqi jirnay saas daraaddeed bu rabbi subxaana watacaala wuxuu abaalguud nooga dhigay inuu cabsidii aakhare uu yani waxa weyaan uuna garab mariyo wuxuuna rabbi subxaana watacaala naga ilaaliyey cadaaba samuumi samuumka waxaa la yidhaahdaa yani dabaysha hanfiga ah dabaysha kulul ee gasha jidhka masaamkiisa masaamuljismiga waxaa la yidhahdaa jidhka dulduleelkiisa meesha ay dhididku ka soo baxo dabaysha kulul ee hanfiga ahee gasha ayaa samuumka la yidhahda haddase waxaa laga wadaa cadaab jidhka gudihiisa gelaya cadaabka noocaasee aan jidhka uun korka ka gubaynin ee xataa gudaha u gelaya cadaabkaana ilahay waa naga ilaaliyey subxaana watacala saasay odhanayaan inaa kunaa min qablu nadcuuhu sababta cadaabkana looga ilaaliya waxaa ka mid a allah subxaana watacaala adduunka intaan joognay isaga keligii baanu caabudi jirin oo baryi jirin cid kale maana aqoonin oo cid kale maanaan tuugi jirin oo cid kale maanaan u yeehan jirin oo cid kale maanaan caabudin keligii baan caabudi jirin sababtaa wey sababta cadaabkanana looga badbaadiyey janno ilahayna aan ku mudanay subxana watacala ina huwa albaru araxiim allah subxaana watacala waa midkii samafala oo addoommadiisa hadday wanaag sameeyaan wanaaggii wuuga abaalgudaa rabbi subxana watacaala raxiim weeyo addoommadiisa u naxariista rabbi subxana watacala adduunka marka ruuxaan baqin oo xilliga dadku ay yani baqdinta ayna lahayn oo ay nabadda dareemayaan ruuxii aan baqini waa loo baqaa saas way macanaha maxaa lagu mutaa ilahay cadaabkiisa cabsi baa lagu mutaa xilliga ay dadku ayna baqayn inaad baqdo xilligay dadku kalsoonida qabaan inaad adigu cabsato ood ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa ka cabsato sidaas way macnaha waata meelo kale rabbi subxaana watacaala qur-aanka ka mida uu ku tilmaamay adduunka markay joogeen ma aynan baqi jirin yani waxa weye kitaabkooda qoladii xagga gadaasha laga siiyey markuu alla sheegay waan u tegi doonaa insha allahu tacaala waxaan yani waxa weye wuxuu leeyahay rabbi subxaana watacaala waxay ahaayeen ehelkooda dhexdiisa markay joogeen kuwo faraxsan bay ahayn way iska faraxsanaayeen saas way maanaa ayib waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo watabacathum ay raacday duriyatuhum caruurtooda biiimaanin iimaan ay ku raacday halkaa waxaa laga fahmayaa ilmahaagu haddaynan iimaan kugu raacin isma arkaysaan saas way maanaa iyaguna cadaab iyo naar bay aadayeen idha cadha iyo cadha ilaah adigana hadduu ilahay kuu qoray subxana watacala jannadaas isma taqaanaan markaas maana laakiin waa caruur iimaan kugu raacday wey caruurtu waalidka waa anfacaan waalidkuna ilmihiisa waa anfacaa maalinta qiyaamadana dad is-anfici doona way adduunkana way is-anfacaan laakiin waa goorma waa markay noqdaan dad isku mabda ahoo isku diin ahoo ilaahay ku xidhan subxana wa tacala markay noqdaan saas way maanaa ilmaha waxtar kale marka waa ilmaha diinta leh ee waxaa la rabaa ilmahaaga inaad diin kula dadaasho ilmo aan diin lahayn si walba adduunka waxa uga haystee qiimo ma leh saas maanaa wax uu qiimo leeyahay ma jiro mar hadduu diin ka tago inuusan kuuba dhalanin baa kuu dhantay kaa isaga maana waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo watabacathum ay raacday duriyatuhum caruurtoodu biiimaanin iimaan ay ku raacday alxaqnaa waan haleeshiinay bihim iyaga waxaanu haleeshiinay duriyatahum caruurtoodii baanu haleeshiinay meeshay joogeen baan ugu geyna wey maana wamaa alatnaahum ma aanan ka nusqaaminin waalidkii wey wamaa alatnaahum waalidiintii maanan ka nusqaaminin min camalihim camalkoodii xaggiisa min shayin waxba haba yaraatee wax laga nusqaamiye ma jiro ayagii hoos looma soo dejin oo meel dhex laysuguma keenin caruurtii unbaa kor loo sii qaado waalidku meesha jooga loogu geeyey macnaha ayib kullu mri'in ruux kastaaba bimaa kasaba wixii uu kas wuxuu kasbee shaqeeyey rahiinun mid u xidhan wey mid la rahan dhigay oo la cudhaa dhigay wey sida masalan markaad dayn qaadatoo kaleeto shayga aada dhigtee la yidhaahdo aad tidhahdo iga sii hay intaan dayntii kuu keenayo kaasaa rahanta la yidhahda marka waxa wey ruuxii waa rahan dhigan yahay oo meel buu ku xidhan yahay macnaha wa amdadnaahum waan kordhinay ahlu jannadii waxaan u kordhinay bifaakihatin waxyaabaha lagu macmacaansada ayaan u kordhinay faakihada waa waxyaabaha cuntada asaasiga aan ahayn cuntada asaasiga marka la cuno waxyaaba layskaga faakihaysta sooma jiraan bariiska iyo baastada iyo markii la cuno kadib ayaa waxaa jira waxyaalaha macmacaan oo layskaga faakihaysto qudaar laho macmacaan laho kuwaasaa faakihada la yidhahda macnaha faakiha loo kordhiyey ayib wa amdadnaahum bifaakihatin iyo walaxmin hilib oo mimaa shay ka mida yashtahuuna waxa ay jecel yihiin ka mid ah waxyaabaha ay doon naftaa rabto naftoodu waxyaala ay jeceshahay weeye ee ma aha shay inay naftu doonayn maaha macnaha yatanaasacuuna way kala qaadanayaan oo isa siinayaan fiiha jannada dhexeeda ka'san galaas khamro ah galaaskaa khamradaasoo laa laqwun hadal aan qiimo lahayn fiiha dhexdeeda uusan ahaanin hadal qiimo leh kama soo fulo sabab uma noqoto walaa ta'hiim dembi isu aanaynna aan lahayn khamrada iyadaa dembi isu aanaynna ma ay laha macna oo dembi kuma yimaado ayadana waa loo ogol yahay wax dembiyana ma keento macna oo dad kama soo saarto wayatuufu waxaa ku dul wareega calayhim korkooda waxaa ku dul wareega khilmaanun wiilal adeegayaal ah wiilashaasoo lahum iyaga u sugnaaday kaannahum waaba ayagoo wiilashaasi lu-lu-un luul ah maknuunun oo qubkiisii lagu qariyey qubkiisii ku qarsoono gacanina taabanin dabaylna marin wa aqbala wuu jeedsado wuu qaabilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayuu ku jeedsaday yatasaa'aluuna ayagoo isweydiinaya oo iswarsanaya adduunkii waa la iska warsanaya qaaluu waxay idhahdeen innaa anagu kunnaa waxaan ahayn min qablu horaan fii ahlinaa ahalkanaga dhexdiisa xaalaan ku sugan nahay mushfiqiina kuwa baqaan nahay min cadaabi illahi baan ka baqi jirna xilligaanu dadkanagii dhex joogno oo dhulkanagii joogno xilligaasaanu ugu cabsi badnayn oon baqi jirna macna famanna allahu alla ayaa galladaystay calaynaa dushannada ayuu nagu galladaystay dembi dhaaf iyo naxariis wawaqaanaa wuuna ilaaliyey cadaaba samuumi hanfiga cadaabkeedana wuu naga ilaaliyey cadaabka jidhka dulduleelkiisa gelaya gudaha u gaadhayay cadaabkaana ilahi waa naga ilaaliyey subxana wa tacala innaa anagu kunnaa waxaan ahayn min qablu horaan waa adduunkii nadcuuhu kuwa caabudo oo baryaan ahayn inahu isagu haddaadan caabudi jirin oo baryi jirin adduunka intaad joogtay macnaha waxa wey cadaabkaana lagaa ilaalin maayo galladna ma lihido inahu isagu huwa isagu inahu alle huwa isagu albaru midka samafalo wey alraxiimu ee naxariistay addoommadiisa u naxariistay fadakir famaa anta binicmati rabbika bikahinin walaa majnuun intaa haddii lagu sheego lagu yidhi qolana sidaasay ku dambayn doontaa qolana sidaasay ku dambayn doontaa khiyaarku adigu ku yaallaa marka qoladaad isku dari lahayd adaa garanaya saas maana haddaad dadaashana ilahay waa ku kaalmaynaya haddaad isdhigatana waa hawl adiga kuu taalla wey macana fadakir waani nebi maxamedow oo dadka kuwaani yani waxa laguu soo dhiibay kuwaani famaa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa sababteed bikaahinin ku wax sheega ma tihid walaa majnuunin mid waalana ma tihid am ama seyaquuluuna ayaquuluuna ma waxay leeyihiin shaacirun waa gabayaa natarabasu waxaanu la sugaynaa bihi isaga rayba almanuuni zamanka xawaadistiisa zamanka masaa'ibtiisa wareegaysaan la sugaynaa ama raybalmanuuni geerida masaa'ibteeda wareegaysaan la sugaynaa sidaa miyay leeyihin qul waxaad tidhahdaa tarabasuu suga haddaad aniga zamanka ama geerida xawaadisteeda ila sugaysaan tarabasuu suga fa innii aniguna macakum la jirankiina min almutarabisiina kuwa koranayo sugayaan ka mid ahay macna fadakir wani famaa anta binicmati rabbika bikahini walaa majnuun nabiga sal lay waslam waxay ku sheegeen yani waxa weye dacayado fara badan iyo aflagaadooyin fara badan oo ay ka mid tahay kaahin wey kaahinku waxaa la yidhahdaa waa wadaadka wax sheega ah kuwa wax sheegsheege waxyaabaha soo socda ka warwarama inta badanna jimankay ku xidhan yihin jimankay la shaqaystaan kuwaasaa kahana la yidhahda kaahin wadaadka wax sheegsheege waagii hore carabta markii nabiga lasoo diriyay sal lay wasalam culimada ay u tagaan ee wax u sheega ee kala hage ee kaahiniintaasay ahaan jirin jinkayna ku xidhnaayen jinkaa wax usoo sheegi jira manaa kaahin bay ku sheegeen marka waa wax sheeg bay dheheen mar kale waxay yidhaahdeen waa waalan yahay ma miyir qabo mar kale waxay yidhaahdeen waa gabayaa oo waxaan uu keenayna waa gabay uu isku soo hagaajiyay isaguna waa nin gabayga yaqaanay dheheen hadduu gabayaa yahayna hadda wuuba iska dhiman doonaa natarabasu bihi rayba almanuun waxay ka wadaan hadda ka horba wixii gabayaa adduunka soo maray intay noolaayeen unbay wax dhibeenoo wax rafaadiyeenoo qabiilkan weerareenoo hebel ay macnaha dacayadeynoo hebel u gabiyeenoo maalintay dhinteenna waa laga nastay isagana sidoo kaleeto ha iska hadalno kuwii hore unbuu la mid yahay oo maalintii tiisii timaado waynu ka nasan doonaa marka faraha laga qaado hadday sidaas tahay ay kula sugayaan dahriga iyo zamanka masaa'ibtiisa kula sugayaan waxaad tidhaahdaa suga ila suga ikorta aniguna waan sugayaayo kuwa sugayaan ka mid bal waxay arrintu ka dambaysa labadeennuba aan ka war sugno ma anaa tegi doonoo warkaygu halkaa ku dambayn doonaa mise idinkaa laydinla kici doonaayo arrinkii dhu dhammaan doonaa aan ka war sugno arrinku wuxuu ku dambeey fa innii macakum min almutarabisiina saas way macnaha marka rayba almanuun manuuntaasi laba macnoba waa la yidhahdaa dahriga waa la yidhahda zamanka waxaa kaloo dha manuunka la yidhahdaa geeridana waa la dhahaa marka labadaba labadaba macnaha raybtu waxay noqonaysaa raybka waxaa la yidhaahdaa dhacdooyinka la filayo ee shakigu ku jiro inay imaanayan leanna raybka asalkiisa shakigaa la yidhahda dhacdooyinka ibni aadamka ku dhacaya ee la filayo mar walba inay yimaadaan shakiga laga qabo imaanshahooda dhacdooyinka iyaga abaa raybka la yidhahda marka haddaad manuunka zaman ka dhigto waxay noqonaysaa zamanka dhacdooyinkiisa la filayo ma kuwaasay kula sugayaan haddaad geeri ka dhigtona waxay noqonaysaa geerida masaa'ibteeda iyo dhacdooyinkeeda la filaya ee shakiga laga qabo taas miyay kula sugayaan labadaa macnoba waxa wey la macno jiro fadakir waani nebi maxamedow famaa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa darteed oo nicmadaas maxay tahay waa waxyiga inuu ilaahay nebi kaa dhigto oo ku dirsaday nicmadaa darteed kaahin kumaadan noqonin majnuunna ma tihid macnaheeda waxa weeye markay bilaabeen waa kaahin iyo waa majnuun iyo waa gabayaa waxay ahayd markuu yidhi nebi ilaahay soo dirsaday baan ahay sababta aflagaadadaasoo dhan loogu geysanayo waa nicmadaa ilaahay siiyey marka nicmo ilaahay ku siiyeyoo nebi inuu kaa dhigay ah taas sababteed kaahinna kuma tihid majnuunna ma tihid gabayaana ma tihid taas way manaa taas sababteed hadday kugu maageen taas sababteeda laguma noqdo saas way macnaha fadakir wani oo wax u sheeg famaa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa sababteeda bikaahinin wadaad wax sheega ma tihid walaa majnuunin mid waalanna ma tihid am ama se yaquuluuna ayaquuluuna ma waxay leeyihiin shaacirun huwa isagu shaacirun gabayaawe oo natarabasu waan la sugaynaa bihi isaga waxaan la sugaynaa raybalmanuuni geerida dhacdooyinkeeda iyo masaa'ibteeda la filayo geerida masaa'ibteeda la filayo baan la sugaynaayo wuu iska dhiman doonaa sidii kuwii gebyi jirayba hortii u dhinteen waan ka nasan doonaa wy maanaa oga waxaad meeshaa ka garanaysaa in ruuxa waxaa la yidhahdaa geeri lala sugaa markaad kari weydo saas mana isagaaba iska dhiman doona goormay timaadaa iskabaaba isagaaba iska dhiman doona waxay timaadaa markaad maaro u weydo oo waxba ka qaban weydo arrintiisa arrintiisuna ku dhibaysa oo ku xanuujinaysa marka nebiga arrintuu watay quraysh waa xanuujisay waxna waa ka qaban waayeenoo si walba intay yeeleen xoolay u bandhigeen madaxnimay u bandhigeen gabdhay u bandhigeen wax walba intay ku dayeen waa kari waaye awoodna wax waa kaga qaban waaye markaasay tabartoodu waxay kusoo fadhiisatay isagaaba iska dhiban doone waktigiisa aan la sugin saas way macnaha qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow tarabasuu suga oo korta fa innii anigu macakum la jirankiisa la jirankiina min almutarabisiina kuwa sugaya natiijada ayaan ahay bal waxay ku dambaysaa aan ka wada wardhawrno sidaas way macnaha halkan ayagii baa lagu jeesaday nimankan caqli xumadooda iyo warkoodu siduu isaga hor imaanayo am amase ta'muruhum ata'muruhum ma waxaa amraysa axlaamuhum cuquushooda miyaa amraysa bi hada kan am amase hum iyagu qawmun qowm wey taaquuna oo qooqay am amase yaquuluuna ma waxay leeyihiin taqawalahu wuu odhaah samaystay taqawala maxamed baa odhaah samaystay hu qur-aanka bal iskaba dhaafe muusan samaysanina laa yu'minuuna ma rumaynayaan falyatuu ha la yimaadeen bixadiiin war ha la yimaadeen oo milihi qur-aankao kale ah hadduu maxamed been macnaha wax way samaysta in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwa run sheegaya oo waxa ay sheegayaano maxamed baa samaysta hadday runtee tahay runtooda hadday tahay ha la yimaadeen ayagoo dhan intay isu tagaan qur-aanka war la mid ah am ta'muruhum axlaamuhum bi hada macnahed waxa way axlaamta waxa la cuquusha nimanka reer qureysheed sideedaba waxaa la dhihi jiray axlaamu lcarab cuquushii carbeed baa la dhihi jiray niman waxay ahaayeen caqli badan oo odayaal badan ku jiraan oo talada loo keeno oo diin ahaan looga dambeeyo oo cuquushii carbeed bay ahaayeen markaas rabbi wuxuu leeyahay am ta'muruhum axlaamuhum bi hada ma cuquushoodiibaa middaa amraysa warkaa iska hor imaanaya miyay cuquushoodii ku talinaysa warka iska hor imaanaya muxuu yahy warka iska hor imaanaya maxamed waa kaahin haddana waa majnuun haddana waa gabayaa bal adigu isqabadsii warkaasi hadday dadka hoos hoose ku hadli lahaayeen yani waxa wey iska rajulu shaarica rajulu shaarica caadiga hadduu ku hadli lahaa waxbay ahaan lahayd oo waxaa la dhihi lahaa nimanka weli odayaashoodii iyo duqaytidoodii cuquushoodii waa laaban yihiin ee warkani waa war uun dhalinyaro iska tig laakiin warka saa isaga hor imaanaya cuquushoodii baa ku hadlaysa meeshii ugu dambaysay loo noqon lahaa ayaa warkaasi kasoo fulaya waana warkaa iska hor imaanaya isgaraacaya wey macnaha macnaheedu ma dhici karto inuu waalan yahay haddana gabayaa yahay gabay waxaa isku hagaajiya nin caqliloo ilaahay mawhibe siiye subxana wa tacaala nin waalani gabay iskuma hagaajiyo kaahinna oo macnaha waxa weeyaan wax sheega ma noqdo nin waalan oo maryaha dhigtay ma noqdo waxani wax isqabanaya ma aha waa wax iska hor isagoo saasa haddana waxaa ku hadlaya meeshii ugu korraysay oo cuquushoodii ah am ta'muruhum axlaamuhum bi hada ma cuquushoodaa sidaa amraysa waa wax la yaab le macnaha ayib am hum qawmun taaquun cuquushooda miyaa amraysa mise iyagaa waxay yihiin qowm xadgudbay wey arrintaa iska hor imaanayso mise iyagaa waxay yihiin qowm xadgudbayo ninku markuu qooqan yaho xadgudbo sidiisaba hadal iska soo horjeeda wuu iskaga hadlaa maxaa yeelay dadka dhagaysanaya buu og yahay in ay u sacabiyaan mooye inaysan dhahaynin waxbaa kaa khaldan mar hadduu daaqi yahay oo qooqan yahay oo nin kibiraaniya uu yahay sacab in loo garaaca mooyaane maba yaqaanaba hadalkaagu wuu iska hor imaanaya saas maana boqol hadaloo isburinayuu ku hadlayaa haddana waa loo nacamlaynaya madaxan baa loo ruuxaa am hum qawmun taaquuna mise nimanku waa niman qooqayo warwarkiina waa iska hor imaanaya maba yaqaanaanba am yaquuluuna taqawalahu mise waxay leeyihiin maxamed baa been abuurtay qur-aanka muusan been abuuranina iyagaan rumaynaynin hadday runtoo tahay maxamed baa been abuurtay ay run ka sheegayaan falyatuu bixadiiin milihi hadal iyo war isaga oo kale qur-aanka oo kale iyaguba ha keeneen maxamed waa hal nin waana wiil ayagu ay dhaleen meel uu wax ka soo bartayna ma jirto waxna ma qoro waxna ma akriyo jaziirat lcarab iyo makana kama bixinoo meel fog ma aadinoo ummado kale lama soo kulmin ayagaa waa fara badan yihiin waana odayaal fasaaxana waa leeyihiin luqadiina waa yaqaanaane intay iskaashadaan haddii maxamed kan uu been abuurtay mid isagoo kalaa ha keeneen intay isu tagaan ma dhici karto marka hadday intay isu tageen keeni waayeen isagoo kale maxamedow keligii aseebuu u keeni karaa marka kligiisebuu keeni karaya qur-aankanoo kale ula imaan kara ma ula imaan karay wy mana ayaguna keeni waaye nebi maxamedna lama imaan karo salawatu rabbi waslamu aleyh nebi maxamed qur-aankan jeebkiisa kalama imaan karayo hadalkan waa hadal khaaliq ee hadal bini aadan iyo bashar ma aha xataa waxaad kala garan kartaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh hadalka isaga kasoo fulay ee axaadiistiisa saxiixa bukhaari iyo muslim ku yaala iyo markaad qur-aanka isgarab dhigtahay shataana maa baynahuma wax shaqo iskule ma aha waad garan hadalkana inuu yahay hadal bini aadam fasiix ah kana inuu yahay hadal khaaliq oo bini aadamka hadalkiisii ka baxsan oon u ekayn inuu yahay waad garanaysaa macana marka keenaa layidhi intaad isu tagtaan maxamed baa la yimid hadday run tahay isagoo kale keena odayaal baa tihini idinkaa aftahan iyo afminshaar baa idinka buuxay am amase tamuruhum ma waxaad ta'muruhum ma waxay amraysaa axlaamuhum cuquushoodii ma waxay amraysaa bi haadaa kanay amraysaa warkaa iska hor imaanaya am amase hum iyagu qawmun qowm weeye taaquuna oo qooqay oo hadday qooqeen hede tanaaqudaadka noocaas oo kalea inay ka yimaadaan waa caadi wey markaas macnaha am amase yaquuluuna ayaquuluuna ma waxay leeyihiin taqawalahu wuu oraah samaystay wuu been abuurtay wey macnaha hu qur-aanka wuu been abuurtay bal iskaba dhaafay laa yu'minuuna ma rumaynayaan falya'tuu ha la yimaadeen bixadiidin sheeko ha la yimaadeen iyo war oo milihi qur-aankaoo kale ah qur-aanka la mid a in kaanuu hadday yihiin saadiqiina kuwa run sheegaya maxamed baa been abuurtay hadday run ku sheegayaan bal hala yimaadeen isagoo kale intay isu tagaan am khuliquu min hayri shayin isagoo kale inay la yimaadaan iskaba dhaaf xataa waa tii taxadiga la gaadhsiiyey yacni suurad isagoo kale a la imaado hal suuradoo qur-aankaoo kale bal la imaado isagoo dhan waa kari waaye intay isu tageen iskaashadeen waxaa la yidhi toban suuradood waayahay keenaan way keeni waayeen hal suurada keena la waa keeni waaye so ina ogolaadaan marka ma saas mana am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am amase khuliquu miyaa la abuuray min hayri shayin shay la-aan shay iyaga abuuray la-aantii miyaa la abuuray am amase hum iyaga ayaa alkhaaliquuna kuwa abuuray ah anfusahum nafyaalkooda mise iyagaa is abuuray am amase khalaquu ma waxay abuureen alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka bal iskaba dhaaf maynan abuurinen laa yuuqinuuna waxa ma yaqiininayaan nimanku yaqiin iyo iimaan iyo inay wax qaataan bayna diyaar u ahayn wey am amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khazaa-inu rabbika rabbigaa khasnadihiisa naxariista ilaahay iyo nubuwada khasnadaheeda am amase hum iyaga ayaa waxay yihiin almusaytiruuna kuwa saydareeyey yani oo xoog kula wareegay almusaytiruuna kuwa xoog kula wareegay khasnadii oo arrimihiiba gacanta ku haya mayaga am amase lahuma waxaa usugnaaday sullamun mise waxaa usugnaaday jaranjaro oo yastamicuuna ay ku dhagaysanayaan fiihi jaranjarada dhexdeeda ay ku dhagaysanayaan ay kalaamal malaaikati wey malaaigta hadalkeeda ay kusoo dhagaystaan oo kor wax kaga soo maqlaan falyati hala yimaado hadday sidaas tahay oy taasu jirto falyati hala yimaado mustamichum midkooda soo maqlay bisulaanin xujo ha la yimaada mubiinin oo cad war cad iyo xujo cad oo la qaadan kara ha keeno am amase lahu allama waxaa usugnaaday albanaatu gabdhihii baa usugnaaday walakum idinkana ma waxaa idiin sugnaaday albanuuna wiilashi am amase tas'aluhum ma adigaa weydiinaya nebi maxamedow ajran ujuura miyaad weydiisanaysaa oo fahum iyagu min maqramin yani waxa wey qaraamaad magbixin ama qaraamaad dartood ayay musqaluuna kuwa la cusleeyey yihiin musqaluuna kuwa la cusleeyey weye min maqramin qaraamaad dartii qaraamaad aad ka doonayso iyo dayn aad ku leedaheed ka rabto darteed baa niman loo cusleeyey u yihin saasay u cararaya am amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday alghaybu waxa maqan cilmiga maqanee looxulmaxfuudka ku maqan miyay hayaan oo fahum iyaga ayaa yaktubuuna qoraba oo looxulmaxfuudka waxa ku qorana iyagaaba qorayaba miya am amase yuriiduuna mise waxay doonayaan kaydan dhagar nimanku dhagar iyo waxay u jeedaan shirqool faaladiina kuwa kafaruu kufriyey hum iyaga ayaa almakiiduuna kuwa la dhagray ah am amase lahuma waxaa u sugnaaday ilaahun mid la caabudo oo hayrullahi alla aan ahayn subxaana allah alla nasihidiise camaa shay laga nasaho yushrikuuna ay la wadaajinayaan halkani nimankii diidanaa bacfiga iyo isoo soo saaridda iyo nebiga nubuwadiisa iyo waxyaabahay diidanaayeen oo dhan ayaa waxaa lala hadlayaa cuquushooda si fiican baa la doonaya wax looga dhaadhiciyo sida jubayr ibn mucim saxaabiga la yidhahda ka sugan jubayr wuxuu ahaa odayaashii qureysheed odayaashii makee maka nabiga sal lay waslam dagaalkii beder markuu dhex maray iyo quraysh waa kii ka qabsaday dad badan ilaa toddobaatan waa kii ka qabsaday magaalada madiina ayay marka qurayshi odayaal usoo dirtay odayaashaasoo nabiga kala xaalaya arrintii maxaabiista odayaashiibuu ku jiray ninka la yidhahda jubayr ibn mucim isagoo gaalu magaalada madiine yimid nebigoo sal lay slam saxaabada tujinaya salaad maqrib oo suuratu tuur akrinaya oo ku tujinaya ayay dhegtiisa ku dhacday markaasuu dhegaystay suuradda bilowgeeda watuur ilaa intaas soo dhegaysanay wuxuu yidhi markuu nebigu soo gaadhay am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun am cindahum khaza'inu rabbika am hum lmusaytiruun halkaa markuu soo gaadhay qalbigaygu inuu duuluu ku sigtay buui yacni waxa weeyaan dawaamiqda iyo qawaaricda lagu dhufanayo waxuu sigay buuhi qalbigaygu inuu duulo waxayna ka mid ahayd asbaabtii uu ku islaamay jubayr mucim radi allahu canhu sabab bay unoqotay islaamadiisa macana yani waxa weeyaan waa waxaan dhici karaynin bay nimanku ku socdaan waxaa la leeyahay am khuliquu ma iyaga miyaa la abuuray min hayri shayin wax la-aan miyaa la abuuray wax abuuray iyadoo aysan jirin miyay iska abuurmeen ma dhici kartaa shaygu isagoon wax sameeyey jirin inuu iska samaysmo ya wax caqligu aqbali kara maaha shay baa iska samaysmay sudfa ma dhici karto saas maana masaajidkani wuu iska dhismay ma wax dhici karaa isaguna isma dhisin cidina ma dhisin wuu iska dhismay ma dhici kartaa ma dhici karto am khuliquu miyaa la abuuray nimankan min hayri shayin khaaliqin wey shay iyaga abuuray isagoo uusan jirin miyaa la abuurayoo way iska abuurmeen miyaa oo dee hadday iska abuurmeen gar bay uleeyihiin inay dhahaan cid aan caabudayna ma jirto sooma hadday iska abuurmeen oo iska yimaadeen cidna ilaahnimo uma ogolin oo cidna ma caabudayna inay dhahaan waa gartooda de marka ma jirtaa inay iska abuurmeen ma dhici karto caqliguma aqbali karto am amase hum iyaga ayaa alkhaaliquuna kuwa abuuray anaftooda mise iyagaa is abuuray ma dhici karta iyadana shaygu isnuu isaga laftiisu isa sameeyo ma dhici karto ya oo markuu isa samaynayo soo mar uusan jirin ma ah shay aan jirin isaga laftiisu intuu is abuuro jiritaan la-aantii inuu iska soo saaro oo wax jiro iska dhigo ma dhici karto masaajidkani ma dhisnayn mana jirin inuu isagii intuu isa soo kaxeeyo isdhiso istaago oo masaajid iska dhigo ma dhici karaa may ma dhici karto saas way maanaa am am yani waxa wey am hum lkhaaliquuna mise iyagaa naftooda abuuray taana wax dhici kara maa oo shaygu isagu isma samayn karo ismana abuuri karayo ismana keeni karayo macnaha taana ma dhici karayso maxaa soo hadhay marka waxaa soo hadhay inay leeyihiin cid abuurtay iyaga soo ma ilaan saddex mid ka mida wa inay iska yimaadeen in ay iyaga laftooduba iskeeneen inuu jiro cid kaleeto ayaga keentoo abuurtay labadaasi ma suuroobi karto hore oo caqligaa diidaya maxaa soo hadhay inay leeyihiin cid iyaga abuurtay oo allaha khaaliqa ah mabdaa wey taa midda lagu taqriiraya macnaha am khalaqu samaawaati waalardi macnaheedu waxa weeye mise markii la abuuray kadib way ogol yihiin in alla abuuray hadday taas ogolaadaan inuu iyaga ilaahay abuuray ma waxay qabaan inay samaawaadka iyo dhulalka iyagu abuureen bay qabaan oo abuurkanay wax ku leeyihiin miya oo dee hadday dhacdo markaa inay abuurkan wax ku leeyihiin oo samaawaadka iyo dhulalka abuureen markii iyaga la abuuray kadib hadda markaana iyadana waa ka gadisnaanaysaa sida loola hadlayo qaabka loola hadlayo waxa laga doonayo wax ka gadisan baa markaa soo baxay am amase khalaquuma waxay abuureen alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulkay abuureen ayaga markii la abuuray kadib taasina ma jirtaa ma sheeganaya inay samaawaadka iyo dhulalka abuureen miya sheeganaya maya taana ma qabaan samaawaadka iyo dhulalka inay abuureenna ma sheeganayaan bal iskaba dhaaf samaawaad iyo dhulna maynan abuuren waxna mayna qabanine laa yuuqinuuna wax ma yaqiiniyaan niman wax yaqiiniyo wax rumeeyo wax qaatame waa macangegin wixii iska cadlay haddana diidaya intaasiba waxay laasiminaysaa haddaad ogoshahay in lagu abuuray intan aada dhex joogto samaawaadkiiyo dhulalkana la abuuray adigana lagu abuurtay allihii ku abuurtay wuxuu kugu leeyahay ujeeddaduu kuu abuurtay inaad raacdo natiijada soo baxayse nimanka laga dhaadhicinayo middaa iyadaa wey macnaha ama amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khazaa-inu rabbika rabbiga khasnadihiisa agtooda ama amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday khazaa-inu rabbika rabbiga khasnadihiisa miyaa agtooda ah ma ilaahay baa u dhiibay khasnadihii iyo kaydadkiisiibuu u dhiibay oo maamula ku yidhi miya maamula ku yidhi yacni nebinimada iyo naxariista iyo risqiga khasnadihii naxariista ilaahay miyaa gacanta ay ku hayaanoo iyagu maamulayaan oo de markaa hadday iyagu maamulayaan markaa way dhihi karaan maxamed maxaa nebi looga dhigay odayaasha nadiibaaba dhooban oo meesha jooge maxaa wiilkan yarkaa rasuul looga dhigay hebel maxaa saa loo yeelay maxaa ninkaa looga dhigi waayo maamulka hadday gacanta ku hayoon khasnadaha hayaan ayadana sida laga rabo arrintu waxbaa iska bedeli lahaa ee ma khasnadaha ilaahay bay hayaan taana ma jirto khasnad ma hayaan wy macnaa am cindahum khazaa-inu rabbika am amase hum iyagu almusaytiruuna waa kuwa xoog kula wareegay saydarada waxaa la yidhahdaa shayga markaad ka sayd calayso ood xoog kula wareegto ood qabsato ayaa la yhahda macnaha mise khasnadihii iyo kaydkii ilahay bay xoog ku qabsadeen ta hore waxa wey waa loo dhiibtay oo ilahay baa ku wareejiyey ta labaadna waxa weeye musaytiruun weeyaanoo xoog intay ku qabsadeen bay xoog ku haystaan oo ku maamulayaan taa ma jirta ayadana ma jirto oo iyadana war jira ma ah am lahum sullamun mise waxay leeyihiin jaranjarooyin oo yastamicuuna ay ku dhagaystaan fiihi jaranjarada dhexeeda mise jaranjarooyin waxay leeyihiin intay fuulaan ay ku soo dhagaystaan malaa'igta ilaahay ee samada joogta sheekadeeda maqaadiirta ilaahay qadaray ee malaa'igtu ku sheekaysanayso wax ay kusoo dhagaysteen oo kusoo ogaadeen miyaa jira oo jaranjarooyin noocaaya miya haystaan haddii ay taasi jirto falya'ti ha la yimaado mustamicuhum koodii soo dhagaystay bisulaanin xujo ha la yimaado mubiinin oo cad war uun layskama sheegee wax cad oo lagu rumaysan karo ha keeno ninkii soo maqlay oo samada intuu tegay soo dhagaystay warka iyo maqaadiirta ilaahay uu qadaraya subxana wa tacaala taasina wax jira maaha wey macana am lahu lbanaatu walakum intaa mina haddayna jirin nimanyahu waa laydin abuurtay allaha khasnadihiisa gacanta ku haya baana nebi maxamed rasuul ka dhigtay isagaana idiin soo diray gar waxaa laydinku leeyahay inaad jidka laydinka rabo martaan wax kaleeto jid kaloo idiin furanna ma jirto mabaadidoodii baailkayd ba haddana qaar ka mida loo galay am lahu ma waxaa usugnaaday alle am lahu allama waxaa usugnaaday albanaatu gabdhihii miyaa usugnaaday walakum idinkana ma waxaa idiin sugnaaday albanuuna wiilasha sababtii baailka o dhihi jireen ilahi subxana wa tacaala gabdhuu leey saas mana almalaaikatu banaatullah malaaigtu waa gabdhihii ilaahay warkii noocaas ee rumaysnaaye wy macnaha mar ma waxaad siiseen ilaahay gabdho idinkuna wiilashii miyaad qaadateen saas w mana macnaha agtooda wiilashaa qiimo ku lahaa gabdhahana way yeesi jireen waataan soo marnay marka ayaga miisaankoodiiyo siday rumaysan yihiin iyo caadadoodaa lagula hadlaya say fahamsan yihiin gabdhaha iyo wiilasha agtiina gabdhaha fiican ma aha miisaanka ilaah miisaanka ilah ruuxu camalkiisa ku fiicnaadaa rag iyo dumarba laakiin ayaga sidaa agtooda ka jirtaayey wiilasha iyo gabdhaha wiilashaa ka fiican allana ilaahnimo way u qirsan yihiin iyo inuu abuurtay maxaa la rabay marka hadday wax qaybinayaan agtooda midka ku fiican inay ilaahay qayb ahaan u siiyaan midka agtooda ku liitana inay iyagu la hadhaan oo qayb ahaan u qaataan soo saas cadaaladdu ma keenin adigu rabbigaa aada rumaysantaha inuu rabbigaayo agtaada qiimo ku leh ma shayga agtaada ku xun baa loo dooraa am lahulbanaatu walakum lbanuunu sewey waa qaybin iyo qayb aan cadaalad ku salaysnayn wy macnaha yani waxaan caqli daradooda macnaha laynoo tilmaamaya am tas'aluhum ajran taana waxay tilmaamaysaa nimankan sidaa wax loogu cadeeyo si kasta wax loogu kala dhigdhigay maslaxadoodi iyo danahoodan lagala hadlayo haddana sii cararhayo oo waxba qaadanayo ma xoolaad weydiisanaysaa oo xoolihii aada weydiisanaysayba intay gudi waayeen oo ku cuslaadeen bay cararayaan miya xoolaad ka rabtaa miya ha oo nimankan lex jeclo daraaddeed bay u cararayaan ilan bini aadamka wax kastoo qaali oo wanaagsan haddaad u keento laakiin aada xoolo ku iibso tidhaahdo xoolo keen tidhaahdo xoogaa lex jeclaa laga yaabaa inay qabato uu la cararo wixii wanaagsanaaba uuga tago ma taasaa jirto nimanka ma xoolahoodii baad hunguriyeysay maxamedow oo ujuuraad ka rabtaa miya oo waxaad doonaysaa inay wax kugu siiyaan waxa aad gaadhsiinaysa ma taasaa jirta taana ma jirto am tas'aluhum ma waxaad weydiisanaysaa ajran ujuuro miyaad weydiisanaysaa oo fahum iyagu musqaluuna kuwo la cusleeyey wey markaa min maqramin qaraamaad iyo dayn iyo mag aad ku leedahay darteed baa lala cusleeyey maqramka waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan waa daynta allahuma inii acuudu bika min alma'hami wlmaqram waa kii nabiga ducadiisa sal lay slam ilahu waxaan kaa magangelayaa dembiga iyo daynta marka maqramka dayn aad ku leedahay baa ku cuslaatay miya fahum iyagu musqaluuna kuwa la cusleeyey miya min maqramin dayn aad ku leedahay darteed oo ma saasay la cararaya hataa hadday jirtana hadda waa wax gar a taana ma jirto laa as'alukum calayhi ajran wax ujuuroon idinkaga raba ma jirto taana ma dhicin am amase cindahum agtooda ma waxaa ahaaday algaybu tanna waxa weeyaan ma lawxulmaxfuudka waxa ku qoran bay ayaga gacantooda ku jiro ayagaa lawxulmaxfuudka hayaba oo maqaadiirtaba dadka qoraya waa iyaga oo dee taasi hadday jirto ayagaa waxay isu qorayaan inay jannada leeyihiin adduunkana leeyihiin aakharana leeyihiin dadka intooda kalena waxba ayna lahayn maxamedna uusan nebi noqon karin oday iyaga ka mida in laga dhigana laazim tahay lawxulmaxfuudka haddii cilmiga ku qoran qeybka ay hayaanna hadda markaasi waxa wey waxay doonaan bay ku qorayaan oo ka bedelayaan say doonaan miyay ka yeelayan taas hadday jirtana arrintu sidaa waa ka bedelaan lahayd alghaybu waxa maqan cilmiga maqan ee looxul maxfuudka ku maqan oo fahum iyagu yaktubuuna way qorayaan miya oo fahum iyaga ayaa yaktubuuna qoraya ay fi lawxi lmaxfuud ayaga looxul maxfuudka ku qorayo hade waxay doonaan bay markaa qoranayaan dadka kalena waxay doonaan bay u qorayaan ma taasaa jirta waa la yaabay am amase yuriiduuna a yuriiduuna ma waxay doonayaan kaydan dhagar mise intaas lasoo sheegay midna ma jirte nimanku shirqool bay wadaan waxaasoo dhan lasoo sheegay o dhan ficlan ma jirto waxaa lasoo sheegay oo dhan ay qabsanayaan wax jira maaha laakiin ayaga yani waxa wey xananka gacanta looga bixinayay ayagaa lasloo furfurahayay akhiiran meesha ugu dambaysa waxaa la keenay warku wuxuu isugu soo urursanayaa nimankani shirqool bay u jeedaan iyo dhagar inay ilaahay diintiisa iyo xaqiiyo rasuulkiisa ka hortagaan middaa unbay shirqoolkiisa wadaan hadday taas tahayna faaladiina kuwa kafaruu kufriyay hum iyaga ayaa almakiiduuna kuwa la dhagray shirqoolka iyo dhagartu iyagay ku socotaa iyagana ku fuli doonta amaa midda ay ilaahay diintiisa ku wadaana iyadoo fuli mayso man ayaguna mid bay wadaan allana mid wadaa tiisaana fulaysa wy mana taasay arrintooda kusoo urursatay am amase lahuma waxaa u sugnaaday ilaahun mid la caabudo oo hayrullahi alla aan ahayn war mid la caabudoon alla ahayn bay leeyihin ma ilaah kale leeyihin war hadday ilaah kale leeyihiin oon allaha naqaano ahayna inay ilaahay cibaadadiisa iyo rasuulku soo diray diidaan oo kitaabku soo dejiyay diidaan marka gar bay noqon laha oo yidhahdaan anagu ilaah kalaan leenahay oo na abuurtay oo na caabudaynaaye maxamedow kaad wadato meeshaa doonta la aad am lahum ilahun hayru llah hal ilah baa jira mid labaadii ma jiro mana subxaana allah alla nasihidiisa camaa shay laga nasaho yushrikuuna ay la wadaajinayaan alla wuu ka nasahan yahay waa ka hufan yahay waxyaabaha ay wax ugu darayaan ay la wadaajinayaan macnaha madaxadaygoodiibaa haddana laga warramayaa wain yarow hadday arkaan kisfan gabal hadday arkaan oo min asamaai samada ka mid ah kaasoo saaqitan dhacaya saaqitan oo soo dhacaya yaquulu waxay odhanayaan saxaabun waa daruur markuumun oo laysdul saarsaaray layskoraankoriyo qaybba qaybta kaleeta la dul saaray macna tadarhum ka tag nebi maxamedow xataa yulaaquu intay kala kulmayaan yawmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo fiihi dhexdiisa yuscaquuna la halaagayo yawma maalin intay kala kulmayaan faraxa ka qaad laa yuqni uusan deeqaynin canhum xaggooda kayduhum dhagartoodu shay-an waxba ayna ka deeqayn walaa hum aynan ahaaninna yunsaruuna kuwa loo hiiliyo waina liladiina kuwii waxaa usugnaaday dalamuu dulmiga sameeyey cadaaban cadaab baa usugnaaday cadaabkaasoo duuna dalika kaas halaagaa lasoo sheegay ka sokeeya halaagaa lasoo sheegay sokadiisa walaakina aktarahum laakiin intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga wasbir sabir nebi maxamedow lixukmi rabbika rabbigaa xukunkiisa dartii u sabir rabbigaabaa arrimahan xukumay saa in laguu dhibo inay ku diidaan iska sabir fa inaka adigu biacyunina indhahanaga ayaad ku suganta wasabix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adoo ku daraya xiina waktiga taquumu aada istaagayso wa min alleyli habeenka qaarkiina fasabixuu alla nazah wa idbaara nujuumi xidigaha dabajeedintooda xidiguhu markay daba jeediyaan oo dhacayaanna xilligaana ilaahay subxaana wa tacaala isagana u tasbiixso wain yarow hadday arkaan kisfan gabal hadday arkaan oo min asamaai samada ka mid ah ama min asamaai samada xaggeeda asaaqitan oo soo dhacaya hadday arkaan gobol samadii ka mid a oo cadaab ilaahaya oo la soo riday oo ku soo socda hadday indhahoodu qabtaan bedelkay dhihi lahaayeen war cadaab baa inagu soo socda aan taba qabanno yaquuluun waxay dhahayaan saxaabun waa daruur markuumun oo layskoraankoriye war daruur weyn oo roob wada inoo soo socotay dhahda daruur madow oo roob wada baa inoo soo socota waa cadaabkii ugu macangegnimo iyo madaxadayg meeshay ka gaadheen xataa cadaabkii waa kan haddii layidhaahdo waa daruurtaa soo socota waa roob bay odhanaya waa roob maaha cadaab maaha ayib fadarhum ka tag niman xaalkoodu halkaa gaadha laysuma lugooyo marka fadarhum ka tagoo faraha ka qaad xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan intay kala kulmayaan yawmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo fiihi dhexdiisa yuscaquuna la halaagayo waa maalinta adduunyada la gabagabaynayo aakhira cadaabka ay geli doonaan ilaa maalinkaa laga gaadhayo maalinkooda ay gaadhayaan noo daabalaleya faraha ka qaato yawma maalin laa ilaa ay kala kulmayaan maalinkaasoo laa yuqnii oysan deeqaynin canhum xaggooda kayduhum dhagartooda iyo shirqoolkoodu shay-an waxba uusan ka deeqayn maalin shirqool iyo dhagar iyo xeelad aynan anfacaynin maalinkaa intay ka gaadhayaan noo daabalay walaa hum aynan ahaanina yunsaruuna kuwa loo hiiliy maalinkaa hiilana ma jirto oo cid usoo gurman karta male waina liladiina kuwii waxaa usugnaaday dalamuu dulmiga sameeyey cadaaban cadaab baa usugnaaday cadaabkaasoo duuna dalika kaas sokadiisa kaas xagee unoqonaysa dalika waa fiihi yuscaquun sacqigaa maalintaa la halaagi doono cadaab ka sokeeyaaba jiraba oo cadaab ka sokeeya muxuu yahay waa laynta adduunyada lagu laynayo waa cadaabka qabriga iyo barzakha ay kula kulmayaan kaasaa macnaha duuna dalika kaasaa laga wada oo kii weynaa ee aakhare ka sokeeya walaakina aktarahum laakiin intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa nabiga sal alay wasalam arrinta marka isaga dulqaadan leh xaalkan ay kugu samaynayaan iyo madax adaygoona wasbir sabir lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa dartii oo muxuu xukumay alleh xukumka isagaa xukumay arrinkaasi dhacaya wax kastoo dhacaya isagaa xukumay inay ku diidaan madax adaygaan waxba qaadan waayaan ku dacaadiyaan kula dagaalamaan waa xukum ilahi xukum ilaahay mar hadduu yahay adiga maxaa kaaga aadan inaad sabirto waana ku ilaalinaynaabu rabbi ilahi subxana wa tacala waxba laguma yeeli karo fainaka adigu biacyunina indhahanagaad ku suganta indhahanaga ku suganta rabbi subxaana wa tacaala sifatulcayn wuu leeyaho indha waa leeyahay indha xaqiiqiyo isaga u qalmuuna leeyaho khalqiga kiisoo kale aan ahayn oo acdamadiisa iyo weynankiisa u qalma waxaana ka laazimaya xifdi baa ka laazimaya xifdi baa ka laazimaya indhahanagaad ku suganta haddii lu yidhahdo macnaha waxaa laga wadaa waan ku ilaalinaynaa marka waa laazimu sifa wey in lagu fasiro macnaha waxa wey biacyunina bixifdina ma aha sifada caynka ilaahay leeyahay baa waxaa ka laazimaya xifdigu ka laazimaya waa sax wey marka macnaha waxa wey haddaan la inkiraynin sifatulcayn hadduusan inkiraynin ruuxu inuu sifada laazimkeeda ku fasira dhib male laakiin haddii sifada lafteedii uu inkirayo biacyunina bixifdina inuu ku fasiraayo waa taxriif markaas sifada marka waa in sideeda loo sugo haddana laazimkeeda iyo qasadku waxa weeyaan annagaa ku ilaashanayno oo ku xifdinayno dhib ku soo gaari maaye sabir baa laleeyahay nabiga salawatu rabbi wasalam wax kastoo sameeyaan wax dhiba kaaga imaan maayo wasabbix tasbiixso bixamdi rabbi yani kuma dili karaan si kastoo yeelaan wasabbix tasbiixso oo kaasho ilaahay cibaadadiisa kaasho waa tii aynu kusoo marnay fii aakhiri suurati qaafna aan kusoo maraynay xaaladaa cidhiidhiga uu nabigu galo sal alay wasalam cibaadada baa loo diraya saas daraaddeed ruuxa daaciga sideedaba markay xaaladdu ku adkaato oo la diido oo culays soo fuulo ilahay inuu ku cararo cibaadadaa loo cararaa yani dikrigaa loo cararaa tasbiixdaa loo cararaa ilahay baa lagu cararaa subxana wa tacala wasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa xaal aad ku sugan tahay ood ku darayso xiina waktiga taquumu aada istaagayso xiina taquumu min annawm hurdada markaad ka istaagayso xiina taquumu min majlisika meeshaad fadhida markaad ka istaagayso xiina taquumu lisala salaada markaad isu taagayso xiina taquum mar kastood istaagayso ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixso subxaana allahi wabixamdih waa kii kafaarat lmajliska nabigu sal alay wasalam inoo jideeyey inoo sheegay in macnaha waxa weye ay jirto ruuxu markuu meel fadhiisto uu ka kacayo inuu macnaha waxa weeyaan uu la yimaado kafaaradii la yimaado macnaha subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa atuubu ilayka inuu yidhaahdo wey markuu ka kacayo meesha macnaha wa min alleyli habeenka qaarkiina fasabixuu alla u tasbiixso wa idbaara nujuumi xidigaha jeedsigooda ay daba jeediyaan oo ay dhacayaan marka ay dhacayaan waa goorma waa asxaartii wa bilasxaari hum yastafiruuna soobena soo marin xilligay daruuruhu ay xidiguhu dhacayaanoo sii jeedsadaan waa xilliga suxuurta hirabto xilligaana rabbigaa subxaana watacaala u tasbiixso bismi illahi araxmaan araxiim suurat najmi suurat najmi iyadana waa suura makiya wey suura makiya wey waxay ku bilaabanaysaa waxyiga waxay ka hadlay mabaadidii suuradaha makiga ay ka hadli jireen unbay ka hadlaysa rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala wanajmi xidigihii baa ku dhaartay idaa goortii hawaa uu hoobto oo u dhaco ee maa dalla muusan lumin saaxibukum saaxiibkiin muusan lumin wamaa hawaa mana uusan habaabin wamaa yantiqu ma hadlo can ilhawaa nafta waxay jeceshahay xaggiisa kama hadlo naftu waxay jeceshahay xaggiisa kama hadlo in huwa shayga uu ku hadlayo muusan ahaanin ilaa waxyun waxyi mooye wax kale ma ah waxyigaasoo yuuxa loo waxyoonayo callamahu waxaa baray waxyigaa isaga shadiidulquwa yani awoodiisu awoodihiisu ha malag awoodihiisu adag yihiin malag awoodyaalkiisiiyo awoodihiisu adag yihiin ayaa baray malagaasoo duu miratin qurux u saaxiib ah sugid abuurkiisa la sugay oo la qurxiyey u saaxiib ah ama duu miratin xoog badni u saaxiib ah fastawaa markaasuu ekaaday oo abuurkii ilaahay ku abuuray buu ku ekaaday malagii walxaal huwa isagu bil ufuqi uu jihadii jiro alaclaa ee ugu sarraysay jihada sare isagoo jira uma kadibna danaa wuu soo dhawaaday fatadallaa wuu soo laalaadsamay oo wuu soo raaracsamay fa kaana wuxuu ahaaday markaa qaaba qawsayni laba qaanso qadarkood oo kale ow amase adnaa ama ka dhawaansho badan ayuu noqday saasuu ugu soo dhawaaday fa awxaa wuu waxyooday ilaa cabdihi ay cabdillaahi addoonkii ilahay wuxuu u waxyooday maa awxaa wixii uu waxyooday wixii u waxyooday oo wax laga shekeyn kara aan ahayn ayuu u waxyooday macna waxyiga ayaa yani laga hadlayaa iyo sida ilaahay subxaana watacaala uu ilaaliyay iyo sida nebiga uugu bilowday wanajmi najmigaasaa ilahay ku dhaaranaya subxana watacaala najmigaas ilaa saddex tafsiir baa ku jira iyo ka badan najmiga culimada qaarkood waxay leeyihiin waa xidigaha guud ahaan idaa hawaana waxaa laga wadaa xidigtu markay hoobatoy dhacdo oo goormo ah habeenka gelinkiisa dambe xidiguhu markay dhacayaan baa hawaada laga wadaa qaar waxay leeyihiin hawaada waxaa laga wadaa marka shayaadiinta lagu gano oo lagu tuuro oo gaalo ku dhac midaan dhahnaa taasaa laga wadaa idaa hawaada labadaa tafsiirba halkaa tafsiir bay gudagelaya tafsiir kalaa jiroo najmida waxaa la yidhaahdaa xidigaha aynu naqaano ururka ururka xidigaha yaryarkee urursan ee cir ka muuqda najmi iyagana calam bay u tahay bilhalaba oo waa la yidhahdaa macana wanajmi idaa hawaa ururku markuu dhacaan ku dhaartaye saana waa sax culimo kale waxay rajaxayaan oo sida sheekh maxamed imin shankiisi caleyh raxmatullahi uu rajaxayaa wanajmida waxaa laga wadaa qur-aanka qayb qaybta ilaahay usoo dejinayo liana allaha anzala alqur'aana munajaman marka najmiga waa qur-aanka qayb qaybta usoo degaya qayb kasta markay soo degtay qaybtaa najmi baa la yidhahda qaybtii iyadoo iswadata ka dambaysayna najmi baa la yidhahda marka qur-aankiibuu ilahay ku dhaaranayaana waa ra'yi kale wey saas wey macnaa adiga yani waxa wey tafaasiirta kala gedisan baa ku jirta laakiin xidigaha iskaga wadno wanajmi idaa hawaa xidig xidigihii baan ku dhaartay bu rabbi subxana watacaala idaa goortii hawaa uu hoobto oo uu dhacayo ibnu jariir tabri caleyh raxmatullahi siduu rajaxayo ee maa dalla muusan lumin saaxibukum saaxiibkiin muusan lumin maxaa lagu dhaaranayaa saaxiibkiin ma lumin oo aya ah nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh haddaad ku sheegteen waa lunsan yahay ma lumin waana saaxiibkiina waad garanaysaano idinkama qarsoona wuu idinla noola idinkaa dhexdiinu ku koray maa dalla ma lumin saaxibukum saaxiibkiin wamaa hawaa mana uusan habaabin hayiga iyo dalaalka waxaa udhexeeya dalaalka waxaa la yidhahdaa ruuxu markuu cilmi la-aan lumo dalaalka waxaa la yidhahdaa cilmi la-aan maba garanaysidba waaba kaa khaldan tahay waa jahliga basiidka ah midka la dhaho hayigana waxaa la yidhahdaa shaygii adoo garanayaad haddana ka luntay adoo garanaya marka waad ka luntay macnaha camalkiisii baad ka tagtay wy saas wey manaa alcilmu bilaa camal waa hayi wey alcamalu bilaa cilminna waa dalaal saas daraaddeed nabigu sal alay wasalam maa dalla ma lumino horta cilmi buu ku taagan yahay wamaa hawaa mana habaabino cilmigaa camalkiisiina waa ku taagan yahay cilmigana waa raacsan yahay oo muusan garan maray saas wey manaa maa dalla saaxibukum saaxiibkiin ma lumin oo cilmi la-aan ma aha wamaa awaa mana habaabino cilmigaa ku camalfalkiisa muusan ka tegin wamaa yantiqu ma hadlo can ilhawa naftu waxay jeceshahay xaggiisa kama hadlo markuu hadlayo naftiisu waxay jeceshahay yani adiga markaad hadlaysoo kale dad badan baa markay hadlayaan hadalka waxaa ka keena naftaydaa jecel naftiisaa rabta dhinac kale kama fiirinin si kalena uma miisaamin dan kalena ma jirte waxaa ka soo saaraya calashaani uu ka helay laakiin nebigu sidaa maaha naftiisa jacaylkeeda xaggeeda kama hadlo oo hadalkiisa kama soo saaro naf jacayl iyo naftaa jecel kama soo saarto ee waxaa ka soo saartaa allaa u waxyooda saas maana maa yantiqu ma hadlo can ilhawa naftu waxay jeceshahay xaggiisa kama hadlo oo hadalkiisa nafta jacaylkeedu ma soo saaro asalna uma aha ee wuxuu raacaa waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala oo alla subaa aayaddu waxay tilmaamaysaa in huwa hadalkiisu ma ahaanin huwadu yantiquda ficilka shay laga fahmayo masderka laga fahmaya loo celinayo in huwa nutqigu ma ahaanin hadalkiisu ma ahaanin ilaa waxyu waxyi mooye wax kale ma ahaanin waxyigaasoo yuuxa loo waxyoonay hadalka ka soo baxaya waa waxyi loo waxyoonay ee wax isagu uu doonayoo qalbigiisa ka rabo naftiisa uun rabto ma aha ee waa loo waxyooday waxyigiibuu ku hadlay macna labada arrintaa waxaa soo gelaya qur-aanka uu sheegayana waa waxyi loo sheegay axaadiista uu sheegaya ummadda u sheegayana ayaguna waa waxyi loo sheegay labadu waa soo gelaya waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata kitaabku waa qur-aanka xikmaduna waa sunnada labadaba ilahay baa soo dejiyay subxana wa tacala saas mana warka rabbi rasuulku alahi sal lay waslam xadiidka saxiixa alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu waxaa laysiiyey buu nabigu uhi qur-aanka iyo mid qur-aankoo kale ana waa lay siiyey oo sunnadiisa wey marka labaduba waa siismo ilahay baa siiyey waana waxyi nabiguna sal lay wasalam isagu jeefkiisa kalama imaanin salawatu rabbi waslamu caleyh in huwa ilaa waxyu yuuxa labadu waa macsuum macna callamahu waxaa baray markii laynoo sheegay waxa uu ku hadlay inuu waxyi yahay baa waxaa laynoo sheegayaa sidee buu ku soo gaadhay dariiqee buu ku qaatay ma ilaahay buu toos ula kulmo uga qaatay ma cid baa ka soo gaadhsiisay cidi hadday uga keentayse ciddaa say ku kulmeen say ku kulmeenoo wax uga qaatay macalinkiisii callamahu waxaa baray buu rabbi subxaana wa tacala waxyigaa isaga shadiidulquwa malagga awoodihiisu ay adag yihiin malag awoodihiisu adag yihiinoo awoodo badan oo adag leh ayaa baray waa malakuljibriil malakuljibriil baa ilan macallinkii nebiga ahaaye salawatu rabbi waslamu caleyh awoodo fara badan buu leeyay awoodihiisa waxaa ka mid a quwat lxifdi wa quwat lamaana wa quwat lfahmi wa quwat ljism saas man yani xifdigiisu awood buu lahaa xifdiga fahamkana awood buu lahaa aan la gaari karayn ammaanadana awood buu lahayo waa amiin oo wax loo soo dhiibay meel ma marinayo jismi ahaan iyo abuurkiisuna awood buu ulahaa oo gacanta wuxuu ku hayo shaydaan ma hunguriyen jirin laiskuma day karo shadiidulquwa awoodo fara badan oo adag malag u saaxiibaad soo gaarsiiyey oo malakul jibriil ah kaasaa baraya macnaha malagaasoo weliba duu miratin mirada laba macnoba waa lagu fasiraa duu miratin ay duu quwatin oo quwadaasi xagga jidhka marka loo celiyo waxaa ka fiican sida tafaasiirta salafku ay leeyihiin duu miratin ay duu khilqatin muxkamatin xasana abuuris la adkeeyey oo la qurxiyey buu saaxiib yahay marka ta horena waxay unoqonaysaa jidhkiisa abuurkiisa awood leh tan dambena waxay u noqonaysaa abuurkiisu aada buu uquruxsan yahay duu miratin fastawaa malagii markaa yani tilmaamahaan ahaa istawaa wuu ekaaday oo wuxuu ku ekaaday suuradiisii ilaahay ku abuuray malakul jibriil markuu nebiga u imaanayay suuradii ilaahay ku abuuray ee uu lahaa ee xaqiiqiga ahayd buu ku ekaaday yani bini aadan markaa iskama soo dhigin markaa bini aadan iskama ilan qaabo fara badan buu malakul jibriil nebiga u imaan jiray mar isagoo nin iska soo dhigo isu soo ekeysiiyey bini aadan buu u imaan jiray marna wuxuu ku arki jiray sidii ilaahay u abuuray isagoo ah oo lix boqol oo garbab leh lix boqol oo garab buu leeyahy dhinaca uu kasoo kaga soo hagaago dhul samada ka xigto oo dhan wuu qarinaya halkaa hadduu kaga soo aado dhankaasoo dhan samada waa qarsoomaya laba goor buu nabigu sal alay wasalam arkay malakul jibriil sidii ilaahay ku abuuray uu ku arkay marna dhulkuu joogay nabigu sal alay wasalam marna toddobada samouu ka korreeyay labadii goorba meeshaana lagu sheegaya mar waa markan hore oo fastawaa waa ekaaday malakul jibriil wuu ekaaday sidii ilaahay ku abuuray buu ku ekaado wuu dhammaystirmay abuurkiisii xaqiiqiga ah ayuu ku ekaaday xaggee joogaa marka wal xaal buu ekaaday huwa malagaasi bilufuqi jihadii uu ku sugan yahay alaclaa ee sarraysay sarraynta badnayd waa xagga kore kor buu markaa jiraayo kor buu kaga imaanaya saas macana xagga saruu kaga imaanaya uma markaa kadibna korkaa markuu kaga yimid isaga oo sidii ilaahay u abuuraya danaa wuu dhawaaday wuu soo durkay fatadallaa wuu soo laalaabsamay wuu soo raaracsamay tadalliga waxaa la yidhahda adiga weligaa xaig xadhig meel hoose ma kusii dayso so iyar iyar looma sii daayo tadalli baa la yidhahda fatadallaa wuu soo laalaabsamayo hoos buu usoo durkay ilaa uu usoo dhawaaday uma danaa wuu soo dhawaaday oo fatadallaa wuu soo raaracsamay oo wuu soo laalaabsamay fa kaana intee buu usoo jiirsaday markaa fa kaana wuxuu ahaaday malagii qaaba qawsayni laba qaanso qadarkood iyo qiyaastood aw amase adnaa ama ugaba dhawaansho badan laba qaansoo laysku qabtay qiyaastooda ayuu u jirsaday malagul jibriil iyo nebiga markuu wax barayay intaa in leeg buu usoo jirsaday laba qaanso qiyaastood iyo qadarkood ama ma ahe waaba uga dhawaadayba markaad saa u fiiriso waxaad is leedahay talow ma laba qaanso qiyaastood buu u jiraa mise waaba uga dhow yahay saas way macana awdani wuxuu leeyahy ibn qayim caleyh raxmatullahi litaxqiiq baa loo keenay bimacna alwawna maaha shakina ma faa'ideynayso ee macnaha hore in la xaqiijiyo unbaa loo keenay macnaha saas way macana uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa wax taxqiiq buu leey macana yani xaqiiq ahaan intaasuu usoo jirsaday qaaba qawsaynka marka tafaasiir fara badan baa ku jirta laakiin waxaa ugu fudud tafaasiirta ku jirta in la yidhaahdo laba qaanso oo laysku qabtay qiyaastood qaabku waa miqdaarka iyo qiyaastiiyo qadarkooda qawsaynkuna waa laba qaanso laba qaansooo marka laysku qabtay qiyaastooda oo kaleeto iyo qadarkoodaoo kale usoo jirsaday tafsiirka idinku fudud ka isaga ama tafaasiir kalaa jirta oo laga yaabo in macnaa wax dadkuba ay ku wareen marka kaana sayadiisan carabta waxay ahaayeen caadadooda waxyaabaha ay qiyaasayaan baa waxay ku qiyaasi jireen yani waxa weeye qalabka marka ay haysteen maalan waxa weye waranka waxaa lagu leeyahay qadru yani rumxin waran qadarkii waxay leeyihiin maalan qaabu qawsin aw ama qaaba qawsayn qadarka qaansadoo kale diraacin dhudhun qiyaastii oo kaleeto waa qalabkii ay waagaa isticmaali jireen naga hadda waxaan isticmaalnaa mitr iyo fit iyo sooma isticmaalno ayagu waxay isticmaali jireen qaansadaa iyo waranka iyo leebka iyo waxyaabahaasay wax ku qiyaasan jireen marka luqadoodii iyo waagaa caadadoodii jirtay buu qur-aankuna cabirayaa sidaas daraaddeed baa fa kaana qaaba qawsayni kaana wuxuu ahaaday malagii soo dhawaanayay soo durkayay qaaba qawsayni laba qaanso qadarkood ayuu noqday oo usoo jirsaday aw amase adnaa ama waaba kasoo dhawaadayba aw amase adnaa yani ka dhawaansho badanoo siuba kasoo dhawaadayba si uga sii dhawaansho badan bu ahad manaa ka dhawaansho badan muxuu sameeyey markaa markuu saa ugu soo dhawaaday fa awxaa uu waxyooday ilaa cabdihi ay cabdillaahi addoonkii ilaahay maxamedha wuxuu u waxyooday maa awxaa wixii u waxyooday hay aan laga sheekayn karin faashaaha maa ashaaha baan utegi doonaa yani luqada carabiga ah shayga marka la weyneynayo la tafkiiminayo baa waxaa la yidhahdaa wixii dhici lahaa baa dhacay so ina wasa ma dhacay wax aan ka sheekayn kara maha lakin wixii dhici lahaa unbaa dhacay saas wax weyn oo la yaab leh ayuu u waxyooday oo u dhiibay nabiga salawatu rabbi waslamu calayh fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa maa kadaba ma beeninin intan dambe marka waxaa laga hadlayaa rasuulku sal alla lay wasalam seebuu u guddoomay waxyigii loo keenay waxaan dhihi lahaa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aadan waxaa laga hadlayaa nabiga sal lay slam micraajkiisii waatan suurat lisra kusoo marnay nabiga sal lay slam kaga soo sheekeynay in kor loo sii qaaday oo samaawaadka inta lasii mariyey samada korsamada ugu koraysa toddobaad inuu dhaafay nabigu sal lay slam geel la yidhahdo sidratlmuntaha oo halkaa ku yaala oo wax hoos ka tegay uusan dhaafi karaynin halkaa nabigu inuu tegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa uu maqaadiirta ilaahay qadaray qalimada qorayo shanqadhooda uu maqlay meeshaasuu rasuulku gaahay salawatu rabbi waslamu aleh ilaa halkaa malakul jibriil baa sii dhaweeyey oo samada kore korkeeda la gaadhay habeenkaa marka nebigu muxuu soo arkay markuu soo noqday qurayshi way beenisoo waxay yidhahdeen warniyo saacado gudaheed muddo gaaban gudaheed isla xalay gudaheedaan intaan toddobada samo korkooda tegay baan soo noqday oo maantana waagiibaa iigu baryay magaalada maka warniya warkaasi war la qaadan kara maaha warkii beeniye way ku gacan saydheen taasaa ilaahay ka hadlaya subxaana wa tacaala nebigu muxuu soo arkay aadaabteebuu u dhaqmay qurayshi maxay ku qaabishay arrintaa way arrinta laga hadlayo waa aragtidii labaadee jibriil uu arki doono kor ku arki doono ayaa iyadana meesha lagu sheegi doonaa maa kadaba ma been maa kadaba ma been sheegin kadabada laba qiraaca ku jirta kadaba haddaad tidhahdo waa qiraaco oo waxay noqonaysaa maa kadaba muusan beeninin haddii la khafiifiyo la maa kadabana ma been sheegin bay noqonaysaa maa kadaba ma been sheegin alfu'aadu qalbigii ma been sheegin maa shay muusan been ku been sheegin ra'aa uu arkay nabigu sal alay slam wixii ishiisu aragtay qalbigiisii been kama sheegin afatumaaruunahu miyaad la murmaysaan calaa maa shay korkii miyaad kula murmaysaan yaraa uu arkay nebi maxamed sal lay waslam walaqad ra'aa xaqiiqe wuu arkay nebigu hu jibriil ayuu arkay nazlatan mar ukhraa oo kalena wuu arkay cinda sidrati lmuntahaa geeda sidratu lmuntaha la yidhahdo agteeduu ku arkay cindahaa geedaa agteedana waxaa ahaaday jannat lma'wa jannada magacaale jannat lma'wa jannada la yidhahdaa halkaa ku taalla ama makaanuhooyaadka jannadiisiibaa halkaa ahaatay id waqti ayuu arkay id waqti buu nebigu arkay malakuljibriil oo halkaa ku arkay yakshaa ay dabooshay asidrata geedkii markuu daboolay maa yakshaa wixii daboolay wixii dabooli lahaa markuu geeda daboolay markaasuu arkay maa zaaqa ma leexanin oo ma iilanin albasaru araggii nabigu sal lay waslam midigiiyo bidix midna ma jaleecin wamaa taqaa mana xadgudbinoo ma qooqin oo meeshii loogu talagalay muusan dhaafin laqad ra'aa wuxuu arkay nebi maxamed sal lay slam habeenkaa isagaa min aayaati rabbihi rabbigii aayadihiisa xaggooda wuxuu ka arkay alkubraa kuwii ugu waaweynaa aayaad la arko kuwii ugu waaweynaa buu soo arkay afara'aytum llata wlcuzza maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa waxaa laga wadaa nabigu sal lay wasalam markuu malakuljibriil arkay ama aayaadka waaweyne uu arkay ee ishiisu ay aragtay qalbigiisu been muusan sheegin qalbigiisu been ma sheegino haddee qalbigu inuu been sheego ishuna ay run sheegto waa dhici karta inay ishu been sheegto qalbiguna been sheegana waa dhici karta waxaa la leeyahay marka ishu waxay aragtay ee xaqiiqada ahaa qalbiguna ma beenin beenna kama sheegine isaguna sidiibuu u qaatay qalbigiisiiyo ishiisu marka waa israaceen ciddii uu arkaye malakuljibriil ha u timid ishiisu markay aragtay qalbiguna waa rumaystay inuu malakuljibriil yahay ilan ishu si khaladay shayga u qaban kartaa haddii masalan waxa weye masaajid hortaada ka muuqdo oo ishaadu ay ku tusto inuu yahay kaniisad yahay qalbigu wuxuu leeyahay maaha ilay meesha kaniisadii kuma taalle waa masaajid sooma qalbigii ishu waxay qabatay hadday khalad u qabato qalbigu waa diidaya sooma saas wey ishu marka saxbay u qabatay qalbiguna sidaas daraaddeed buu u rumeeyey isaguna run buu sheegay ishuna xaqiiqi qabatay ishiisi iyo qalbigiisuba marka xaqiiqi ahayn jibriil aragtiduu arkay iyo aayaadkii waaweynaaye uu arkay maa kadaba ma been sheegin alfu'aadu qalbigu maa shay muusan been ku sheegin ra'aa uu arkay nebi maxamed sal lay slam oo suuradii jibriil ah qalbiguna been ma sheegin ishuna xaqiiqadii bay qabatay oo saasay isu raaceen wy macnaha afatumaaruunahu ma la murmaysaan nebiga miyaad la doodaysaan calaa maa shay korkii miyaad kula murmaysaan yaraa uu arkay oo muxuu arkay oo macnaha waxa weeyaan aayaadkaa waaweyn ah aayaadkaa waaweyn ah aayaadkaa ilaahay ayuu soo arkay malakul jibriil baa ka mida oo uu suuradii ilahay ku abuuray subxana wa tacala uu ku arkay waqtigaa isaga walaqad ra'aa wuu arkay nebigu hu jibriil ayuu arkay nazlatan yani mar ayuu arkay ukhraa oo kale mark labaad buu arkay maana oo marka hore tay ahayd marka hore waa taa suuradda bilowgeeda lagu soo sheegay macna sooma yani marka la leeyahay uma danaa fatadallaa fakana qaaba qawsayni aw adnaa waa markii hore intuu dhulka joogay ah oo nebiga malakul jibriil u yimid oo uu istusay suuradiisiina uu ku arkay marka labaadee uu arkayana waa marka intay israaceen oo samaawaadka isla dhaafeen samada ugu sarraysa toddobaad korkeeda gaadheen nabiga sal lay slam meesha ilahay ugu talagalay gaarsiiyey halkaa markay joogaanna nebigu malakul jibriil wuxuu arkay isagoo suuradii ilaahay ku abuuray u dhamaystiran tahay oo toddoba boqol oo garbab leh saas maanaa mar labaad buu sidaa u arkay intii kale oo dhan ee malakul jibriil nabiga u imaanayey wuxuu ugu imaanayey suura un bini aadam buu ugu imaanayey saas maanaa ma ahay xaqiiqadiisa isma tusin labada goor keliya buu xaqiiqadiisa nabigu ku arkay salawatu rabbi wasalam aleyh sida ilahay u abuuray isago ah walaqad ra'aahu xaqiiqe wuu arkay nabigu jibriil ayuu arkay nazlatan mar ukhra oo kale xagee buu ku arkay markaa labaad cinda sidrati lmuntaha geeda la yidhahdo sidrat lmuntaha agteedu ku arkay sidrat lmuntaha toddobada samo samada u sarraysay samada toddobaad bay kasii sarraysaa wax khalqi oo halkaa dhaafi karana ma jiro saas maana sidrat lmuntaha waxaa loo yidhi hoos wax ka tegay oo dhaafi kara ma jiro saas maana ayadana rabbi subxaana wa tacaala waa geed cajo badanoo tilmaamo badan bay leedahay cindahaa geeddaa agteeda waxaa ahaaday jannat lmawa jannat lmawa ayaa agteeda ama hoyaadka meesha loo hoydo jannadeedii ayaa halkaa ku taalla oo dee jannooyinka ilaahay mu'miniinta u ballan qaadayo halkaasay ku yaallaan saas maana ayagoo macnaha waxa weeye kala duwan bay halkaa jannooyinka ku yaallaan id wakti buu arkay nabigu malakul jibriil buu arkay id wakti buu arkay yakshaa uu daboolayay asidrata geedda markuu daboolayay maa yakshaa wixii daboolayay waaba laynoo gaabiyeyba warka geedda wixii daboolay baa daboolay markuu arkay nabigu malakul jibriil geedkaa waxaa ku habsaday wixii ku habsan laha oo muxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u garanaya un xadiista nabiga sida ku sugan iftiin iyo dhalaal iyo birbiriq aan caadi ahayn baa geeda dusha ka fuulay saas macnaha ishaadu ishu inay qabato xataa yani waxa weeyaan ay adag tahay marar fara badan quruxda iyo dhaldhalaalka iyo siday u taalla iyo bahaaga ka muuqdiyo xusniga geedaa waxaa ku degay wuxuun ilaahay ogsanaya subxana wa tacala oo nuur iyo iftiina markii geedu sidaasi ay ku dhacday markaasay ahayd markuu malakul jibriil nabigu arkay salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana id yaksha sidrata maa yakshaa maxaa ilahay rabbigeen subxaana wa tacaala yani waxa weye iftiinka wejigiisa ka soo baxaya sida xadiidka nabigu ku sugan sal alay wasalam yani waxa weeye haddii uu soo gaadhi lahaa khalaa'iqda oo innaga iyo khalqiga uu soo gaadhi lahaa iftiinkaasi wuu ina gubi lahaa saas maana iftiinkaasi wax alle wuxuu gaadho dha waa guban lahaa macnaha marka rabbi subxaana wa tacaala nuur baa xijaabkiisa ah iftiin iyo nuur ilaahay uun ogsoon yahay baa marka geedda ku habsaday oo geedda ku tegay iyo qurux badan macnaha marka isagaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waxa waxaa laynoo waxaa la taskiyeynaya horey waxaa laynoogu soo taskiyeyey qalbigiisa haddana waxaa la taskiyeynaya araggiisa aadaabtuu nabigu ku qaabilay arrimaha iyaga waxay ahayd ishiisu midig iyo bidix midna ma jalleecin intaa uu sii marayay meel oo uu ilaahay u tegey sidratulmuntaha soo arkay malakul jibriil uu arkay malaaigta yani rususha uu la soo kulmay yani maa zaaqa albasar araggiisu ma leexaninoo meel aan loogu talagelin uma leexanin wamaa taqaa mana xadgudbinoo ma qooqin oo meeshii loogu talagalay ma dhaafin aadaab baa meesha ka muuqata aadaab yani waxa wey markaad guryaha iyo dadka madaxda iyo lilahi lmasalu lacla markaad la kulmayso kulanka isaga waxaa la doonayaa ruuxa inayna ishiisu qabanin meeshii loogu talagalay meelaan ahayn haddaad marna isha halkaa ku dhufato marna halkaa kudhufato marna kor fiiriso waa edab daro sooma ama xaddii ishaada loogu talagalay intaad lint intaad laliso meeshii loogu talagalay meelaan ahayn inaad ku dhufato ayaduna waa edab daro nabigu sal alay wasalam si edabsan oo cajo badan oo qalbigiisa iyo indhihiisa iyo xubnihiisu wada ilaalsan yihiin edabtaasuu ku qaabilay habeenka wixii ilahay soo dil subxana wa tacala maa zaaqa albasaru ishu ma leexanin wamaa taqaa oo maynan dhinac u leexanin wamaa taqaa basarku ma qooqinoo ma xadgudbinoo meeshii loogu talagalay ma tilaabin intii loogu talagalay buu ku ekaa macna laqad ra'aa wuxuu arkay nabigu sal lay wasalam min aayaati rabbihi rabbigii aayadihiisa xaggooda wuxuu ka arkay alkubraa kuwii ugu waaweynaa ama min aayaati rabbihi rabbiga aayadihiisa xaalay ka mid yihiin alkubraa kuwii waaweynaa buu arkay nabigu sal lay slam aayaad weyn ayuu soo arkay habeenka oo cajo badan oo aad iyo aad layaab u leh tafsiirka aynu marnay waa tafsiirka saxda ah jamaahiiru ahlilcilmina ay marayaan in nabigu sal lay slam habeenkaas cidda u arkay uu ahaa malakul jibriil ee uusan rabbigii arag waana sida ay axaadiistu xoojinayso caaisha radi allahu canha sida ka sugan xadiis saxiix muslimka min xadiis abi darin ku sugan nabigu sal alay waslam habeenkaa rabbigii muusan arag jamaahiir salafna ay u badan yihin kastoo masale khilaafiya tahay cinda salaf nabigu sal alay wasalam habeenkaa rabbigii ma arag ma aragtay baa la yidhi habeenkaa rabbiga nuuran anaa araa buu nabigu sal lay slam nuurun ani anaa araa yani alla waa nuur seen u arki karaa buu nabigu sal lay slam marka sida sawaabka waxa way habeenkaa nabigu rabbigii ma soo arkin ciddan tadalliga samaynayse soo dhawaanayse nebigu uu arkayana allah ma aha waayo waa malakul jibriil sida sawaabka ah sugan jamaahiiru salaf iyo saxaabiya taabiciinba la ay qabaan meeshan marka rabbi subxaana wa tacaala ama kor markuu nebigu aaday ama soo dhowaanshaha intuu dhulka joogayba labada goorba ilaahay ma aha labada goorba waa jibriil sidaasaa sawaab iyo saxiixa oo tafsiirka saxda uu yahay macna laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubraa markii intaa laga sheekeeyey baa waxaa lagu soo laabtay nebi maxamed wakaasoo waxyaalaha cajabta badan buu rabbigii soo tusayey bal idinku dhagaxyaantiina aad agta fadhidaan ka warrama afara'aytum bal ka warrama allaata sanamka laata la yidhahda bal ka warrama waalcuza iyo midka cuzo la yidhahda iyo wamanaata iyo manaata manaatihii athaalisata ee saddexaynayay alukhraa ee ugu dambeeyey ama alukhraa ee kale labada waa la yidhahda macnaheedu waxa weeye bal waxaan dhadigii aheed caabudaysaan iyo nebi maxamed waxyaalaha lasoo tusay isgarabdhiga ya dhadig magacyahooda wada dhadig asalkooda marka fadhiisana waa dhagaxyaan waa dhagaxyaan haddana madax magax dhadig wada leh saas wey macnaha allata waalcuza wamanata waa dhagaxyaanta ay caabudayaan warba waxaan aada dul fadhidaan fiiriya halkaasuu nebi maxamed taga waxyaalaha cajabta badanna waa lasoo tusay rabbiga uu caabudayna waa rabbiga khalqigaa iska lehe bal waxaan idinku aadaka fadhidaan fiiriya oo u fiirsadaa lale macna bal ka warrama afara'aytum bal ka warrama allaata laata ka warrama waalcuza iyo wamanata manata ka warrama waa asnaamtoodii manaatihii athalitata ee saddexaad oo labadaa hore u saddex ku yahay alukhraa ee ugu dambeeyey ee ugu liitay wey saddexdaba ama alukhraa ee kale oo markaa ta'kiid wey athalitatana waa ta'kiid alukhraana waa ta'kiid hadalkan bay adkeynaysa kaasi waa midoo horta dhagaxyaantan aad caabudaysaani ma saxsana mabda'a labaad ee khaladkeed ku sugantihin waxa weeye alakuma waxaa idin sugnaaday addakaru ma labkii baad leedihin walahu allana ma waxaa u sugnaaday alunhaa dhadigii buu leeyahay miya idinkuna labkiiyo wiilashaad leedihin allana dhadig iyo dumarkuu leeyahay miya oo uu dhalay tilka midaasi idan markaa hadday saas tahay qismatun qayb weye liza oo dulmi lagu sameeyey dulmi wey waa yani waxa weye aan cadaalad lagu samaynin oo dulmi ku jir dulmi ku jira wey maana in hiya maynan ahaanin dhagaxyaantan aad caabudaysaani ilaa asmaa'un magacyaal mooye magacyaashaasoo samaytumuuha aada magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashin idinkiiyo awoyadiinunbaa magaca u bixiyo oo ilaah ku magacaabo maa anzala allahu alla ma soo dejinin bihaa iyada min sultaanin wax xujo lagu caabudo ma soo dejinin in yattabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wax kale ma raacayaan wamaa tah iyo wamaa shayga tahwaa ay jeceshahay alanfusu nafyaalku ay jecel yihiin naftoodan baa iska jeclahay waana maleeyeen oo iska qiyaaseen walaqad jaa'ahum xaqiiqe waxaa u yimid min rabbihim rabbigooda xaggooda xaggiisa waxaa uga yimid alhudaa hanuunkiibaa u yimid war allana ma wuxuu leeyahay gabdhaha idinku wiilashaa leediin miya waa qaybaan cadaalad ahayn waa qayb dulmi ku jiro maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala idin abuurtay inaad kii aad liidayseen iyo jinsigii idinla liitay inaad siisaan jinsigii agtiina ku fiicnaana idinku isa siisaan waa cadaalad darro dhowr khalad baa ku jira ayib dhagaxyaantan aad caabudaysaane ilaahyada u bixiseenna waa magacyaan aada idinkiiyo awyadiin un bixiseen magac un meesha yaallo macnaha waxa way xagga magaca unbay ilaah ka yihi laakiin xaqiiqada xaqiiqadii ilaah ma leh ilaah maxaa lagu yaqaana ilaah xaqiiqadiisu waa inuu wax abuuro saas inuu khalqigan isagu abuurtay inuu isagu dilo oo nooleeyo dhib iyo dheef inuu gacanta ku hayo inuu awood leeyahay inuu ku maqlayo kula socdo ku arkayo inuu nool yahay alle tilmaamahaasuu leeyahy xaqaqada xaqiiqada ilaah tilmaamadaasuu leeyahy dhagaxyaantan meesha idin yaallaya xaqaa'iqda wax ma ka haystaan maya wax maynan abuurin wax ma dilaan wax ma nooleeyaan yani wa wax ma bixiyaan wax ma milkiyaan ayagu wax nool ma aha sawa wax ma maqlaan wax ma arkaan wixii ilaah lagu yaqaanay oo dhan hal xaba kama haystaan laakiin maxay ilaahnimadii ka haystaan magac keliya aada u bixiseen saas maana magac keli ah waa adigoo yidhi oo kale dhagax meesha yaalla waa dahab dhagaxani waa dahab hade dahab baad ku magacooday ma sidaasu dahab ku noqonay ya magacaad u bixisay keliya miyu dahab ku noqonay waa un magac adigu aada bixisay laakin dahab meesha ma yaalla ilaahyo waad ku magacowdeen laakin magaca baskaa meesha yaalla ilaah meesha ma yaalla way maana saas ya in hiya ilaa asmaau samaytumuuha idinkiiya waxaa ku magacaabay aabayaashin allana waxujee lagu caabudo ma soo dejinin laa kutubtii hore walaa kuwii dambe toona caqli iyo cilmi toona kutusaya ma jiro in dhagaxyaantan la caabudo wax laga raadsado macnaha ma raacayaan mala mooye wax kale ma raacayaan iyo waxay naftoodu jeceshahay walaqad jaa'ahum min rabbihim alhudaa hanuun baa xagga ilaahay ka yimid kitaab buu soo dejiyey rasuulna wuu soo diray kaasay ahayd in la raacan kii intay ka leexdeen baa waxay ku bedesheen malo iyo qiyaas inay diin ka dhigtaan iyo waxay naftoodu jeceshahay waa labada labada arrimood la yidhahdo shubhada iyo shahwada saas mana in yattabicuuna ila danna waa shubhadii wey wamaa tahwa lanfusuna waa shahawaadkii naftoodiiyo balwadoodana way raaligeliyaan waxay rabto diintoodi iyo caqiidadooduna waxay ku salaysan yihiin waan malaynay un way nala tahay ha way nala tahay iyo waanu u malaynaynaa iyo qiyaas unbay ku wadaan laakin xaqiiqa ma hayaan cilmina kumayna salaynin macana saas weyaan yani waxaa la doonaya adiga markaad yani waxa wey mabda qaadanayso mabdaa inaad ku qanacdo adiladiisi iyo baraahiintiisu inay ku qanacso ma aha inaad qiyaas iyo malaha way noqon kartaa iyo mala-awaal inaad wax ku dhisto maaha mana aha inaad ku dhisto waan jeclahay oo dee waan rabaayo hidiya dhaqan bay noo soo ahaydo dee naftanadaa jecel maaha naftanadaa jecel maaha way ila tahayna ma aha qiyaasna ma aha minta midna laguma salay ee waxaa lagu salayaa burhaan ku qancisay daliil ku qanciye waa inaad diintaada ku salaysan tahay saas way macana alakuma waxaa idin sugnaaday addakaru labkii miyaa idin sugnaaday walahu allana ma waxaa u sugnaaday alunhaa dadiki tilka midaasi idan markaasi qismatun qayb weeye biza oo dulmi ku jiro cadaalad aan lagu samaynin oon cadaalad ahayn mana in hiya maa hiya maynan ahaanin ilaa asmaaun magacyaal mooye wax kale ma ahan in hiya asnaamtaasi maynan ahaanin aada soo sheegteen ilaa asmaaun magacyaal mooye wax kale ma ahan magacyadaasoo samaytumuuha aada magacawd ku magacawdeen antum idinku aada ku magacawdeen iyo wa aabaa'ukum aabayaashin idinkuna waad u bixiseen awyadiin iyo aabayaashiina waad ka soo gaadheen maa anzala allahu alla ma soo dejinin biha iyada asmaadaasoo maa anzala allahu alla uusan usoo dejinin biha iyada min sultaanin wax xujo lagu caabudo hal daliiloo kutusayo caabuda leh ilahay ma soo dejin in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wax kale ma raacayaan oo yani waxa qiyaas bay wax ugu wadaan iyo wamaa shaygii tahwaa ay jeceshahay alanfusu nafyaalku ay jecyihiin naftoodaa jeclaatay way arki jireen wax walbood arki jirtay oo soo gaadheen naftaadaa jecel walaqad jaahum waxa u yimid min rabbihim rabbigood xaggiisa waxa uga yimid walxaal bay saa yeelayaan qad laqad jaahum u yimid min rabbihim alhudaa hanuunkii uga yimid am lilinsaani war insaanka ma waxaa usugnaaday am amase lilinsaani insaankii ma waxaa usugnaaday maa tamanaa wuxuu jeclaysto falilaahi ilahay keligii bay usugnaatay alaakhiratu midda dambe iyo walulaa midda horebe war arrintuma waxay ku soconaysaa waxaan jecel lahay oo insaanku wuxuu jecel yahay un miyaa la siinaya insaanku ma helaa wuxuu jecel yahay hadday arrintu tahay naftanada unbaa jecel hade waxaad jeceshiin ma helaysaan wey insaanku wuxuu jecel yahay ma helay haddaad tidhaahdo awooyadan iyo aabaya waxaan ka soo gaarnay inay sax tahay baan jecel lahay ma jacaylkiinu wax ku soconay maya ku socon maayo haddaad tidhaahdo shaygan kaata waan rabaayo waan jecelahay waa tamaninayaa ma aha saad adigu rabtee waa siduu alla wato taas way macanaha insaanku siduu jecel yahay ma ahe waa siduu alla wato allaana wax maamulaya saas daraaddeed baa waxaa la yidhi falilaahi alaakhiratu waluulaa midda hore ee adduunye iyo midda dambe aakharada ilahay baa iskale ee idinka jacaylkiina iyo doonidiina kuma xidhnaya allah maamulaya ninkuu doonu siinaya ninkii doonuna wuu ka qabinaya macana am lilinsaani insaankiima waxaa u sugnaaday maa tamanaa wuxuu jeclaysto oo mabdaa hadduu jeclaystaba xaq buu isaga noqonay wuxuu rabana waa iska helaya jannada hadduu qalbiga gashadana waa iska gelaya ma saasaa sidaa maaha falilaahi ilaahay keligiiba usugnaaday alaakhiratu midda dambe ee aakharo iyo walulaa midda hore adduunye labadaba isagaa iskale isagaana maamulaya isaguna wuxuu ku maamulayaa janno dad buu ugu talagalay tilmaamo leh naarna wuxuu ugu talagalay dad tilmaamo leh sidaasay qorshuhu ku socdaa hada wabilahi tawfiiq wasal llahuma wslam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm